munaasabad lagu soo xiraya tartanka qur-aanka kariimka oo ay soo qaban qaabisay mu'asasada al iqra ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho madasha munaasabada xiritaanka tartanka qur-aanka kariimka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulaha mu'asasada al iqra waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kale sheekh cabdirasaaq xuseen maamulaha mu'asasada al iqra ayaa ka warbixiya tartankan tartan musaabaqo oo qur-aanka lagu tartamayo maadaama bisha ramadaan ay tahay shahrul qur-aan tartankaasu waxaa ka qayb galeen afartan iyo siddeed arday oo ka kala socotay machad al iqraa iyo furuucdiisa afartan iyo siddeeddaas arday oo lahaa wiilal iyo gabdho mu'asasadu waxa ay u taagan tahay waxa ay tahay qur-aanka in la horumariyo iyo dadkiisa qur-aanku wuu horumarsan yahay laakiin dadkiisa in la horumariyo oo aqoontooda qur-aanka kor loo qaado qur-aankana la jeclaysiiyo da-yarta ama jiilka soo koraaya ulajeedada loo qabtay ay ahayd awalan rida allah ilaahay radihiisa in la gaaro haaniyan dadka jiilka da-yarka soo koraaya in laga helo annahda alqur'aaniya dad muxuu ahay u kacay qur-aanka qaar ka mida marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ka waramaya ahmiyadda weyneynta qur-aanka kariimka marka waxaan leenahay juhdigaas ilaahay subxana wa tacaala mid kor noqdo allaha ka dhigo ee dadkii hawsha u istaagayna ilahay ajirkooda ha badiyo ardaydii tartantayna hawsha ay qabteen insha allahu miisaankooda xasanaadka allah u saaro tamaradooda allah u saaro labadii maalmoodee lasoo dhaafay musaabaqada ka qayb qaadatay qur-aankii soo xifdiyey dadaalka badan soo bixiyey iyo nawaaxigeeda waxaan leeyahay aada iyo aada umahadsan tihiin gaar ahaan waxaan mahad celinayaa lejnadii taxkiimka ee si wanaagsan maxaa la yidhaahdaa u kala xukmisay ardayda ka qayb galay tartanka ayaa waxaa la guddoonsiinayaa abaalmarino ay ku farxaan sida gawaari dahab iyo waxyaabo kale oo badan